runtii farax ishaama waa run wuxuu dhacay taariikhdaas ah yani saddexdii december waxay ahayd weliba maalin khamiis ah shan saaxiiba runtii waa waxay iga dhigan tahay yani runtii xasuus aad iyo aad u maharta ah oo aad u xun oo runtii murugo leh ya murugo leh oo runtii waxa waaye waa taariikhdii uu dhacay qaraxii qaraxii geystay dhibaatada weyn oo maaragtay kusoo yani ku dhacay munaasibadii muxuu ahayto qalinjabinta ardaydii qalin jabinaysay saddex december taasoo ah runtii dad badan oo oo muhiim ah oo le ardaydii qalin jabinaysay macalimiintii jaamacadda mas-uuliin ka tirsan dowladdii waalidiintii iyo dad badan ay runtii qaarna ay ku dhinteen qaarna ay ku dhaawacmeen maalin aad iyo aad u murugo badan ahayd
doctor dufle markii uu qaraxa dhacayay adigaa hadlayay balna xusuusii xaaladda howlka xafladda ay qalinjabinta ay ka dhacaysay markaasi ka hor qaraxa iyo kadib wixii dhacay runtii hoolka yani jawiga aad buu ahaa jawi yani meesha yani munaasabadda lagu qabanayo jawi aad u farxad badan aad u qurux badan oo laga soo wada qayb galay ay kasoo qayb galeen mas-uuliyiinta siyaasadda ay kasoo qayb galeen macalimiintii jaamacadda ardaydii macalimiintii dad badan oo fura badan oo aad iyo ardaydii qalijabinaysa si fiican u labisan rofesor shahiid baa korsanaa oo soo hadlay kadib anaa ku xigsaday markaan kuro laba daqiiqa iyo bar aan hadlaayo ayaa qaraxii weynaa qarax weyn badan dhacay halkaas oo runtii yani amaka fariir iyo qanaxtin iyo jawigii dhambaca kariyey jawigii farxadda badnaa oo hal goor wuxuu isku bedelay jawi muruga waa gartay marka uu qaraxa dhacay maxaa tallaabooyina oo la qaaday siday xaaladda ahayd bal haddii aad sawir guud naga siiso meeshaan taagnaa yani markii qaraxa uu dhacay markii uris horta waxaan u qaatay wax kor ka soo dhacay laakiin kadib ayaan maaragtay ogaaday inay wax gudaha ay tahay waxay ahayd wax aad u naxtin badan oo dadkii hadda aad ka soo kacdo la fadhisay oo hortaada ayuu mayd a wada yaala ya iyo qaar rafanaayo sii dhimanaya marka waa garan kartaa runtii waxay ahayd waa aad iyo aadaan muxuu ahayto igu reebtay naxtin weyn laakiin professionkaygan kaashaday waxaanba galayba orodkan ku orod kanfiiri kanfiiri ayaanba galay markii dambe runtii iyo dadkii oo naxtintii isbuurtay oo irdihii ay ka baxaayeen ayagaa sii baabiyey dadka qaarkood taas ay ku dhinteen maxaa yaele irda yar yar oo ayaa qofkii dhaca lagu dulmaraayey oo intaasoo qofood yani maaragtay sii dulmarayso marka dad qaarkoodna saaseen waana argagaxia keena qaarkood irid irid iyo waxaas inay waayeen derbiya intay u ordaayeen mar intay u ordaayeen mar intay u ordaayeen derbiyadii madax ku dhubsanayeen marka waa garan kartaa ayagoo raadinaya meel ay ka baxaan sidii naxtinta uga badatay awgeed marka runtii waxay ahayd arrin aad iyo aad u naxtin badan oo nagu yeelatay saameynteeda maxaa yeelay yani farxad saas ahayd iyo munaasabad saas ahayd oo weliba iyo jawi saas ahaa inuu saa halgood isku bedelo saas noqoto hortaadan ay ku dhacaan waa garan kartaa waxay kuu samayn karto
qaraxii waa dhacay dabcan khasaare ayuu geystay arday baahdii waxbarashada wasiiro ayaa ku geeriyooday adigana goobjoog ayaad ahayd marka ardaydii jaamacadda banaadir ayaana waqtigaasi qalinjibinaysay hadda shan iyo toban sano kadib saameyn intee la-eg ayuu qaraxaasi yeeshay ama siduu u saameeyey siduu u dhaawacay hadafkii iyo ujeedooyinkii macalimiintii waalidiintii bahdii waxbarashada oo adigaba aad ka mid tahay dhakhaatiirtii hadafkoodii maxaa iska bedelay siduu u dhaawac bal hadafkeenna wuxuu ahaa inaan soo saarno jiilna bedela oo inaan soo saarno kow inaanan u liicin arrintii jaamacadda dhibkii ku dhacay inaanan yani loo liicino jaamacaddii aysan burburin intaba waa ku guulaysanay oo weliba inaan yani badbaadinay jaamacaddii weliba waxaa horumar xoogan ayay yani runtii jaamacadda samaysay dhinaca undergraduate-ka ama yani qaybta ardayda waataan ka sheekay oo aan iri ilaa iyo maanta waxay maraysaa oo dhigata dafcadii kow iyo labaatanaada dhigato waxaan aqli jibris dafcadii sideed tobnaad wataan yiri waxaase muhiim oo in la xus ah in yani jaamacadda ay kusii tallaabsatay takhasusyo kala duwan inay soo saarto oo masar ah inay soo saarto iyo oo medicinka ah iyo qaab low an shareeca ah marka intaasoo dhan waxay kutusinaysaa in hadafkii ay yani jaamacadda lahayd in yani dhibaatada ku dhacday iyo